dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa xarunta v o eda ee london marti ku ah doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha xisbiga midowda qaranka soomaaliyeed horey waxa uu ahaa wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii uu xilligaasi ra-iisul wasaaraha ka ahaa madaxweynaha hadda maxamed cabdilaahi farmaajo sanadkii labadii kun iyo tobankii kusoo dhowo doctore marka hore ee v o eda iyo barnaamijka martida mikrofoonka waa maxadsantahay waa dhowahay walaal ridwaan waa soo dhaweynayaa barnaamijka v o a iyo dadka barnaamijkaaga la xiriira waa gartay xisbiga hadda aada hogaamiso bishii julaay ee sanadkan ayaad muqdisho ku daahfurteen tirada xisbiyada marka la eegana aada iyo aada ayay u badan yihiin dad fara badan waa ay ku jahawareersan yihiin markaad eegto gaar ahaan xisbiga adiga aada hogaamiso muxuu xisbiyada kale uga duwan yahay afkaartiinu maxay tahay mase is leedahay xilligan dadka soomaalida waa ay u bisil yihiin in ay axsaab u gudbaan
ridwaanow waa su-aal fiican dabcan dalku wuxuu soo maraayay marxalado kala duwan waa ilaahay mahaddiisa inaan ka hadlaynaba dalku inuu axsaab yeesho oo runtii iyada lafteeda waxay tahay horumar la gaaray in la abaabulo in la diyaariyo axsaab runtii axsaab samayntooda iyo ka shaqayntooda iyo hirgelintooda waxay u baahan tahay xukuumad iyo nidaam qorshaysan oo dastuuri ah oo dhaabageliya oo ka shaqaysiiya oo isu keena yani ilaa iyo afartan iyo dheeraad axsaab baa la rajister gareeyey runtii waana soo dhaweynaya kulligooda afkaar iyo maaragtay talooyin iyo rabitaan baa ku wada jira hase ahaatee ujeeddadu waxay ahayd inay isu yimaadaan oo la waqti geliyo oo la yidhaahdo cadadda dadka idin taageersan hala fiiriyo maadaama isku afkaar dhowdihiina isku biirbiira oo ay kasoo baxaan ilaa iyo afar ilaa iyo shan axsaab ama saddex axsaab ama afar axsaab oo kuwaas ay noqdaan kuwa maaragtay joogto ah oo dareenkooda iyo saboortigooda wadanka oo dhan iyo dibadda ay gudaha gaarsiinya hase ahaatee waxaan isleeyahay xukuumadda iyo dowladda maanta jirta ayaa ka gaabisay inay dhiirigeliso inay dabagasho inay maaragtay hogaamiso in nidaamka axsaabta ee dastuuriga ah uu hirgalo oo meeshii loogu talagalay la gaarsiiyo yacni guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku way dadaaleen hase ahaatee guddigu keligii wax ma qaban karo waa in xukuumadda mandateka haysata ee la rabo in sanadka in doorasho dalka ay ka dhacdo ama one man one vote ay ka dhacdo ama axsaab lagu yimaado in ay wadato qorshihii iyo nidaamkii iyo taageeradii lagu gaarsiin lahaa in axsaabtu ay noqdaan kuwa maaragtay process mara laakiin dowladdu waxay sheegtay inay weli ka shaqaynayso arrimahan hadda aad ka dhawaajisay iyo dalka inay doorasho ka dhacdo marka ma ladi dhihi karaa waa degdegaysaan oo waxaad is leedihiin dowladdii baa soo noqonaysa idinkiina mararka qaarkood waxa idaan hubin ayaa laga yaabaa inaad ku doodaan ridwaanow dowladdu haddii ay arrintaasu ka shaqaynayso waa gurguurinaysaa haddii aanay gurguurinayna weli maaragtay dhaqaaq ma samayn doorashadu waxay dhacaysaa oo baarlamaanka sanadka dhexdiisa waxaa ka haray waa waa waxaan sanad dhamayn doorashada madaxweynahana waa ku xigtaa marka wakti ma harin waa inaad taqaanaa meeshaad u socoto waa inaad road map leedahay waa inaad benchmarks wax loo yaqaano oo saddexdii biloodba meel la gaar aad leedahay laakiin hadday dowladdu iyada isku soo koobtay afkaar baan keenayna waxaan maqlaynaa barnaamij deegaan iyo doorashadii hore maaragtay kontonkii iyo kowa qof ay dadku soo dooranayaan in laysku daro oo maaragtay nidaam la sameeyo talooyinkaasi waxay u taallaa ummadda soomaaliyeed oo xukuumadda keliya inay keenta maaha oo berigii hore waxaa jiri jiray madal baa jiri jirtay oo dowlad goboleedyada ay ku jiraan oo dowladda ay ku jirto oo baarlamaanka uu ku jiro oo dad badan oo soomaali ay talo isku geysan jirtay oo taladaas ay kasoo dhex bixi jirtay transitionka qaabkii looga bixi laakiin ma isku daydeen idinka laftirkiina maadaama aada xisbiya aada hogaamisaan ama dad kaloo siyaasiyiina ay dalka joogaan inaad kala tashataan dowladda sida ay wax u dhacayaan iyo laftirkiina haddii aad talooyin haysaan
ridwano waa fiican tahay dabcan xukuumad walba waxay leedahay dhaqan baa laga arkaa xukuumaddan way ka duwan tahay xukuumadihii ka horreeyey la dhaqankeeda xagga dadka mucaaradka ah ama dadka raba inay maaragtay siyaasadda kusoo biiraan hase ahaatee dowladdu hadday furi lahayd xiwaar oo ay siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanka war sida xaaladda loogu jira looga baxaa maxay tala idinla tahay ama baarlamaanka laftiisa oo hadda runtii aada moodo inuusan wax tala ah iyo afkaara uusan ku lahayn arrimahan xukuumad baa isku soo koobtay xukuumad baa rabta marka last minute waxaa loo yaqaano maraykanka october surprise maraykanka waxaa ka dhaca election baa wuxuu ka dhacaa november october haddaan lasoo baxdo talo qor talo maaragtay doorashadii ku aadan dabcan macnaheedu waxay tahay waa surprise waay marka xukuumaddu haddii la timaado mar laga joogo lix bilood ay ka dhimantahay doorashada ama shan bilood ka dhimantahay saana waxu samaynaynaa dabcan waxay tahay iyagaa raba marka qaabkay kusoo noqon lahaayeen inay samaystaan
adoo aada u mahadsan dabcan waxaa muhiima marka laga hadlaya sida aad tilmaantay in fikradaha ad ku kala duwanaan kartaan xukuumadda haddii aad tihiin sidaad sheegtay mucaaradka ama xisbiyada kaleba adiga shaksiyan nin aada ugu dhow farmaajo aad ahayd madaxweynaha soomaaliya muddo dheer ayaa wada socoteen ololihiisii hadda doorashada qeyb weyn ayaad ka qaadatay ilaa iyo hadda dadku xataa ma oga meesha aad ku kala harteen marka maxaa idin kala geeyey
qasab maaha inaan kala harnay yani siyaasaddu way ballaaran tahay way baahsan tahay saaxiibo waa nahay wax maaragtay dabcan fikrad ka duwantiis ayaan leeyahay fikrada aan saaxiibka ku ahayn ama aan heshiiska ku ahayn waxay ahayd xukuumad tayo leh oo magaceena wuxuu ahaan jiray xukuumadda tayo tayadu maxay tahay aqoon-yahan waxgarad dad xirfad u leh dowladnimada dad yaqaana sida maarata dalka xaaladiisa maarata lagu bedelo dal dhisaaya ciidamadiisa iyo maaragtay qarannimadiisa soo celinaya dal u taagan in shacabka uu qadariyo oo xaaladda uu ku jiro dhibaatooyinka ku jiro ama xag waxbarasho ama xag caafimaad ama xag dhaqaale u istaaga dal yani dowlad u taagan in maaragtay ummadda soomaaliyeed ay wacyiga geliso oo laga saaro xaaladan abaaraha joogtada ah iyo colaada joogtada ah yani xukuumad dadku ay u cuntami karto oo ay dhihi karaan allalehe tan waa tii maaragtay naga saari lahayd xaaladda tan aan ku kala duwanna waxay tahay xukuumaddii aan sugayni ma imaan afartii sanana way dhammaatay waa gartay aan usoo noqonna arrimaha la xiriira dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka federaalka muddoba khilaafkoodaa soo jiitamayay waxaanad moodaa in hadda weli khilaafaadkii meelaha qaar ay ka jiraan haba ugu dambeyso arrinta jubbaland idinka ama gaar ahaan adiga adigoo ku hadlaya magaca xisbigaaga say wax kula muuqdaan khilaafkan noocana wakhtiga dheer qaatay see lagu soo gebagabeyn karaa ridwanow xukuumadda maanta jirta iyo dowladda waxaa lagu soo doortay barnaamij la yihahdo federalism federalismku waa sharci dalka u degsan oo constitutional ah waxaa keliya lagu bedeli karaa iyadoo afti la sameeyo oo shacabka soomaaliyeed ay yidhaahdaan federalism ma rabno wax kalaan rabnaa xukuumaddii maandaydka sharcigaa lagu soo doortay waxay ahayd inay ilaaliso nidaamka federalismka kaasoo qoraya in dowlad goboleedyadu ay yihiin wax jira in ay yihiin maaragtay nidaam lagu baahinayo dowladnimada in maaragtay la qorsheeyo dabcan way jiraan in ay qabiilaysan yihiin oo maaragtay isbarbaryaac badan uu jiro hase ahaatee nidaam bay u baahan tahay iyo qaab loo xaliyo waxay ahayd dowladdu inay soo dhoweyso federalismka oo aysan u arkin cadaawad yacni haddii aad doonayso inaad dalka ka dhigto dal cudud leh oo awood leh oo sidii maaragtay dowladdii hore oo kale ah shacabka soomaaliyeed u sheeg shacabka la hadal shacabka ka dhaadhici in federalismka uusan shaqaynaynin oo baarlamaanka keen oo ha laga doodo oo shacabku markaa ha afti ha u qaadan inaan loo baahnin laakiin qof shaksi ah iyo xukuumad go-aan gaari karta waxaan la dirirayaa dowlad goboleedyada oo maxaa yeelay federalismka ma rabo dabcan waxay tahay waxay ka hor imaanaysaa nidaamkii jiritaanka qarannimada ay ka hor imaanaysa laakiin dowladaha federaalka ama maamul goboleedyada laftirkooda marar fara badan waxyaaba aanay xaq u lahayn oo dowladdii dhexe mas-uuliyaddeeda ayay faragashtaan taas miyana kuu muuqan waa la maamulaa waa lala shaqeeyaa shacabka degan jubbaland shacabka degan puntland shacabka degan hirshabelle waa soomaali maslaxadda soomaaliyana way rabaan waxaa loo baahan yahay dowladda dhexe inay ka dhaadhiciso dadka waxyaabaha ay ku xun yihiin dowlad goboleedyadana in la saxo waxyaabaha ay ku wanaagsan yihiin in la socodsiiyo in xukuumadda la baahiyo dowladnimada la baahiyo ummadda soomaaliyeed way rabtaa looma baahna maanta in basaboor looga soo doonto kismaayo xamar in loo yimaado hiiraan inta laga soo baxo xamar laga soo doonto waraad caafimaad looma baahno marka haddii federalismku macnihiis uu yahay in xukunkii la baahiyo xukuumadda dhexe waxay ku diida ma laha dowlad goboleedyadana waxay u baahan tahay in la maamulo qaabka hadda wax lagu wada waxay tahay dowlad goboleedyo waxaan dhisaynaa oo dowladda dhexe taageersan oo annaga aan gacanteena kusoo dooranay oo yes inay yidhahdaan ma ogey ana noona dhehaynin hadda waxay ka hor imaanaysaa nidaamkii dowladnimada iyo nidaamkii hore socodka soomaaliya marka waxaan leenahay dowladdu sharciga iyada ay ku timid oo lagu soo doortay oo ahaa dastuurka qaranka waa inay iyada socodsiisaa waayahay culaysyo siyaasadeed oo kalea dowladda laftirkeeda haystaa marka laga hadlayo xiisada khaliijka oo la socotaa culayska ay dowladdu kala kulantay hadda xiisad kala taagan oo kenya iyo soomaaliya u dhexaysa iyo arrimihii badda maxay kula muuqataa ma ma muxuu yahay hadda xalka ugu muhiimsanaad is leedahay waa lagu xallin karaa maadaama laba daloo daris ay yihiin inkastoo murankii badda weli uu taagan yahay weli maxkamaddii la sugaayo haddana dad fara badani waxay u arkaan inaysan wanaagsanayn xiisad intaas la-eg inay xilligan u dhexayso kenya iyo soomaaliya iyadoo weliba ciidamadii kenya ay ku sugan yihiin meelo ka mid a dalka ridwano waa mahadsan tahay runtii dowladda soomaaliya maanta culaysyo aada u fara badan baa ku wajahan oo runtii soomaalida oo dhan aqoon-yahan siyaasi mucaarad kulli ay u baahan yihiin inay dowladda ku taageeraan in cadowga dibadda cadowga aan soomaaliga ahayn ee dalka raba khayraadkiisa ee dalka raba wanaagiisa inuu baabi'iyo waa inaan hal meel uga soo wada jeesana taa markaan intaa uga dhaafo uga baxo xukuumadda waa inay isballaarisaa xukuumaddu waa inay raadsataa dad badan oo soomaali ah oo aqoon-yahana oo waxgarad ah oo arrimahan tala ka bixin kala jira oo arrimaha badda ee ka dhexeeya dowladda kenya iyo soomaaliya waxay u bahan tahay xiwaar bay u baahan tahay war maxay arrintan ka bilaabantay dadku waxay sheegaan ilaa iyo dowladdii maxamed siyaad barre arrimahan inay soo socdeen arrimo ka horreeyay inay jireen dowladihii maaratay sheekh shariif ilaa hadda waa tii ay maaratay la saxiixayay warqaddii maaratay la dhihi jiray m o u ga la dhihi jiray marka waxaa loo baahan yahay aqoon-yahanka in loo yeero la yidhahdo xiwaar ka sameeya diraasaad ka sameeya talooyin ka soo jeediya xukuumaddu ay leedahay daad howlahan socodsiin karo oo runtii ama looyaro ah ama dabcan hadda looyaro way jiraan oo ajaanib ah oo soomaali u shaqeeya oo wanaag badan wada marka waxaan isleeyahay ama ha noqoto imaaraadka iyo sacuudiga ama ha noqoto etoobiya iyo eritrea ama ha noqoto turkiga iyo qatar ama ha noqoto shiinaha iyo maraykanka soomaaliya san baa loogu soo wada duulayaa waxay u baahan tahay caqli iyo talo wadaag iyo in xitaa mucaaradka laftiisa la walaashado la yidhahdo war waxaan waa wada leenahay aan wada difaacano nala shaqeeya na kaalmeeya laakiin haddii kii soomaaliga ahaana aad cadow ka dhigato ajnabigiina uu cadow adu kaa dhigto oo kuwan kala soo jehday dabcan waa kala daadanaynaa soomaaliya waxay u baahan tahay markay cadowga dibaddu yimaado in dadku dhan ay walaaloobaan oy heshiiyaan oo ay cadowgaas ay u wada arkaan mid ayagoo dhan kusoo wajahay marka xukuumaddu waxay aad uga gaabisay inay fikirka baahiso waxay aad uga baahisay yacni nin baa hadda kahor wuxuu yidhi xukuumaddanu ma kala taqaano caasigeeda iyo cadowgeeda caasiga wuxuu u baahan yahay in la yihahdo war ridwaanow dee laba afkaar baan isku diidnay macnaheedu ma aha inaanan dalka wada maamuli karin kaale iyo imaan wada shaqayno faaraxow kaalib ladna aan wada shaqayno marka caasiga macnihiisu waxay yahay qofka aad waxyar ku kala duwan tihiin waa inaad u madax salaxdaa waa inaad soo dhaweysaa adiga ayaa mas-uulka ku saaran faa'iidada soo baxdana adigaa qaadanaya oo adigaa maarata dalka hogaamiya adigaa dadka soo dhaweeya waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga adigaa mudan wallah intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha xisbiga midowda qaranka soomaaliyeed inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelya